aan ku bilowna gargaar caalamiga oo dheeraad ah ayaa gaaraya gobolka tigrey ee dalka ethoobiya taasi oo soo afjaraysa godoomin muddo bilah jirtay kadib markii dhinacyada dagaalamayay ay ku heshiiyeen xabajuujin fred harter ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada adis abeba ee dalka etoobiya waxaana soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee w f b ayaa arbacadii sheegtay in gawaarideedu ay gaareen waqooyiga galbeed ee tigree iyaga oo sii maray gondor oo ah magaalo ku taalla gobolka amxaarada ee koonfurta ururka gargaarka ayaa yidhi nafaqo badan oo cunto ah xamuulka daawada ayaa si deg deg ah u raaci doona iyada oo loo marayo dhammaan wadooyinka la heli karo ee tigreega warkan ayaa imaanaya maalin kadib markii laba baabuur oo sahay caafimaad ah oo ka timid guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee i c r c ay gaareen magaalada maqale ee caasimada tigree dagaallo laba sano ka socday gobolka waqooyiga ayaa waxaa ku barakacay dad lagu qiyaasay laba milyan iyo bar qof waxaana malaayiin kale ay u baahan yihiin gargaar cunto iyo waxyaabaha kale ee asaasiga ah i c r c waxay sheegtay arbacadii in duulimaadka tijaabada ah uu gaaray shire oo ah magaalo ku taalla waqooyiga galbeed ee tigree taas oo martigelisa boqolaal kun oo qof oo ku barakacay dagaaladii dhowaan dhacay dib u soo celinta duulimaadyada hawada waxa ay yaraynaysaa dhibaatada kumanaan kun oo u baahan taageero deg deg ah ayay tiri hay-adda i c r c da jidka gondar ee ay adeegsadaan kolonyada w f b ayaa u xirnaa kooxaha gargaarka tan iyo bishii juun markaasoo ciidamada federaalka iyo xulafadooda ay dib uga gurteen tigreyga oo ay wajaheen weerar ay ku qaadeen xogaga kacdoonka ee ay hogaaminayaan ururka t b l f dhammaadkii toddobaadkan ayaa hogaamiyayaasha milatariga ee labada dhinac waxa ay gaareen heshiis dejinaya khariirad lagu dhaqangelinayo xabad joojin kaas oo lagu saxiixay magaalada bretoria labadii bisha novembar heshiisku waxa uu ka kooban yahay damaanad qaadyo amni oo la siinayo shaqaalaha bini-aadminimada waxaana uu u ballanqaadaya dhinacyada in ay u fududaynayaan tigreega helista bini-aadminimo inkastoo aan gobolka weli dib loogu soo celinin adeegyada telefoonada internetka iyo bangiyada